hadafka aan ka wernahay ee loo furay cadaab psychiatric hospital cadaabo waxay ahayd kadib markii aan ogaanay tiro badan oo bukaana ah qoysaskooda ay ka keenayaan etoobiya sida kabritaare jiftiga wardheer boorama hargeysa boosaaso bari garawe iyo gaalkac iyo cadabad waa galaati oo etoobiya ayaa waxaan ku baansaday in diyaaradihii ay dib ku qabaan qofkii bukaanka ahaa oo kacsan oo heran diyaarad aan laga yeelin in lagu keeno muqdisho taasi oo markaa sarooyinkii labada kun labada kun iyo kowgii labada kun iyo labadii ilaa laba kun iyo saddexdii aan ku daaweynaynay markaan wareysano daawooyinka aan qorno daawooyin muqdisho aan ugu diidaynay marka aad ayay dadki u soo kordheen taasi marka waxaan ku fakeray in isbitaal weyn ee capacitigiisa uu yahay inta magaalo iyo darmooyin baan kuu soo sheegay qaadi kara looguna adeegi kara inaan furnay taasna allah tabaaraka watacaala uu ii suurageliyey waa garta doctor xabeeb dadka qaba xanuunada dhimirka ee sanadahan dambe aad ayay ugu soo badanayeen soomaaliya marka maxay tahay sababta
waxaana sabab u ah xanuunada ku dhaca dhimirka sabab la-aan uma yimaadiin horta waxaa ugu horeyso biochemical change inta badan wax isbedel ku yimaado waxyaabo biochemistry ah oo ay maskaxdeena ku abuuray oo runtii lagu qiyaaso biochemistriga maskaxdeena aadan ah ku jirto ilaa boqol soddon iyo afar biochemistry tusaale waxaa ka mid ah dobamin oo kale dobaminta maskaxdeena ku jirto hadday ku timaado saragka leebalka normalka ah dobamintan leebalka normalka ah markay ka sarag kacdo waxaa imaanaya badanka la yidhaahdo psychosis ee soomaalida u taqaano waalida mana kicinaya waxaa kicinaya jaadka jaadka waxaa cilmibaaristiisa ay bilaabatay kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii waxaa lasoo gabagabeeyey kun sagaal boqol sideetan iyo labadii shirkii caalamiga ahaa ee jaadka kun sagaal boqol sideetan iyo labadii waxaa lagu qabtay madagaskar maalintaasa waxaa layidhi jaadka wuxuu ka kooban yahay ama ka samaysan yahay maado lagu magacaabo kaasin kaasinna waxay sababtaa in saraka uu ku yimaado maadada maskaxdeena ku jirto lila dobamin qofkana markaas uu qaadayo cudurka saykooska sidoo kale maadadaas waxaa kicinaya waxa la yidhaahdo bosti dramatic stress disorderka sida dagaalada colaada barakaca waxyaabaha sida keniya oo dhan ayaa sababa dagaaladana soo mari waad og tahay khatartii la galay waad og tahay maraafiicda dhacaysa waad og tahay hooriyaha dhacayo waad og tahay marka inta qof ee masxab agtooda ku soo dhacday ama dagaal ka qayb qaatay saaxiibkiisoo dhintay arkay ama hortoodana ku timay ama meelsays loo soo tiri la yidhi baabaha ama walaalka ila walaalka habad baa kuu dhintay waa fariinta male sidoo kale waxaa sababaya muxuu ahaa daraajiska qaadka marka laga yimaado xashiishka oo kale waxaa sababaya tubaakada oo kale waxaa sababaya sigaarka oo kale marka runtii iyo waxaa kaloo sababayo dhinaca genetic oo dhaxalka oo ku imaanayo xanuunadaas oo ay ku badan yihiin xanuunka la yidhaha dimensia waayahay doctor xabeeb soomaalida qaar ayaa rumaysan dhurwaaga ama waraabaha in lagu daweeyo xanuunada dhimirka arrintaas oo dabcan aanan wax daliil ah loo hayn adiguna aada og tahay labadii maalin ee lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa aada looga falceliyey maaragtay dad badanna ay ka naxeen kana xumaadeen gabadh dhalinyaro ah oo u muuqatay in ay xanuunsan tahay oo waraaba lagu fasaxay oo uu ku dul wareeganayo maaragtay mararka qaarna u muuqday in uuba qaniinayo marka arrintaasi maxaad ka leedihiin khubaradiina dhanka maskaxda
arrintaas waxaa ka hadlay laba kun iyo sagaalkii mar wadanka hindiya kajikistan vietnam muxuu ahaa laba iyo toban bico etoobiya xitaa ay ku jirtay aan isugu tagnay dalka talyaaniga waa laba kun iyo sagaalkii magaalada la yidhaahdo rilani maalintaas ayaan soo bandhigay ruwaayga soomaalida ay aaminsan yihiin in lagu daaweeyo cudurka ku dhaxdimika muqdisho labada kun iyo shantii markaan furayay afar iyo labaatankii nofembar labada kun iyo shantii muqdisho laba dhurwaa ayaa ku xiray labadaas dhurwaafeeni doolarka waxaa la sanifayey boqolkii doolar lix boqol oo shil soomaali ah laakiin oomarka milkiyaha dhurwaaya marka loo geeyo bukaanka todoba boqol kun oo shilin soomaali ayaa la siinayey saddex maalmood ayaa bukaanka loogu xirayey qol marka rabta waan dhisay marka arkay todobaad kalan gabar yar oo aan ku qiyaasay laba iyo toban saddex iyo toban aya wuu xiriirayaa walaalay qabto xawaaye walaalayaal waaga isagaa sababa xanuunka ku dhaca dhimirka gabadhaas intii taqaano ee v o era iyo dhegeysanayso degdeg loo geliyo xarumaha aan ku leenahay dalka sida muqdisho oo saddex xarumood ah kismaayo dhobley cadaalo oo aan hadda kasoo hadlayo gabadhaa ala keeno si firiya ayaa loogu qabanaya